dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay go-aanka ay dowladda kenya ku joojisay duulimaadyadii soomaaliya iyadoo soomaaliya ay sheegtay in weli arrintaasi aan si rasmi ah loogala soo xidhiidhin wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in go-aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhinaca dalka kenya falastiin axmed iimaan ayuu wasiir duraan u warramay
bismillahi raxmaan raxim waad mahadsan tahay falastiin runtii waxaa noola muuqda go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karnana muusan ahayn waddanka waxaan islahayn labada wadan xiriirkooda inuu soo hagaago saad la socota lama dhowr casho ka horbeed markay dowladda soomaaliya si niyad wanaaga tiri in la soo celiyo xiriirkii ka dhexeeya labada daloo jaarka saaka un baan kusoo toosnay waraaqdan ay leeyihiin waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay muqdisho iyo kuwii tagayayba marka run ahaantii waxa weye waxaada ka sheegna garan mayno wax nagu cusub cid nagala hadlaysana ma jirto dhinac dhankooda ama dhinaca diblomaasiyad ama dhinaca dowladeed cod naga sii siisay wax hordhaca inay samayn doonaan maysan jirin laakiinse sidaad u aragteen baan ugu aragnay media waxaa jira warar sheegaya inay ka dambeeyaan warqado adinka aada soo saarteen oo aada ku joojinaysaan jaadka kenya ka imaan jiray ma laga yaaba inay taasi u ahayd jawaab saad la socota falastiin ay jaadka ka imaan jiray kenyaba ayaabahan dhon muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey sidii cudurka covid nineteen ka ugu bilowday marka wax isquseeya maaha anaka waraagahan soo saarnay waxay ahayd waxaan ogaanay diyaarado raba inay si sharci daraan jaad kusoo geliyaan oo u keenaan iyadoon laga hadlin in jaadka dib loo bilaabo oo dib loo soo celiyo ayaa iyaga t isqabanqaabiye beerahay jaadka jaadad kasoo qaatay waxaan ogaanay inay airbortka keenaan ay rabaan inay si sharci daraan ay dalan kusoo geliyaan marka anagu diyaaradahaas baan ka hadlaynay jaadka soo waday maahan laakiinse wax kale oo waddanka kenya diyaaradihii aadaya kuwa ka imaanaya ma ma aysan jirin diyaarad naloo sheegay inay si aan qaanuuni ahayn ay rabto inay jaad kusoo geliso dalka ayagoon haysan wax ogolaanshaah aan ka haysan soomaaliya ka haysan inay rabaan inay soo geliyaan midda kale waxa weye xiriirka haddii lasoo celinaayo oo diblomaasiyada lasoo celinaayo wakti bay u baahan tahay in dadka confidence building iyo dadku in is-aaminidii iyo wixii xumeeyey marka horeba kala shakiga keenin dib saysan ugu soo noqon inay wakti qaadato laga wada hadlay ahayd laakiinse inay go-aan taiska qaataan diyaarado iyadoon dowladihiiba aysan ka wada hadlin yidhaahdaan waa keenaynaa jaad aan lagu heshin in in la keeno waxay ahayd si aan sax ahayn waddanku nidaam iyo maamul buu leeyahay sidaasaan ku joojinay diyaaradahaas laakiinse wax kuseeya specific flights bay ahayn ma ahan wax kuseeya ma ahayn isu socodka in la joojiyo wasiir waxaad sheegtay in jaadka loo joojiyay arrimo la xiriira xanuunka covid muddana uu xayirnaa oo aysan arrintan wax xiriira lalahayn laakiin haddaba magaalada jaadku waa uu yimaadaa wuxuuna ka yimaadaa etoobiya marka adinka laftirkiina ma siyaasadaynaysaan taasi marka aad leedihiin jaadka kenyana covid aan u joojinaynaa etoobiyana wuu ka imaan wallahi hadda meel hadda uu ka yimaado falastiin waxa marka walba waxay u baahantay jaadka kenya in la ogolaado uu waddanka yimaado waxay u baahantay in laga wada hadlo waa lagu heshiiyey u baahan tahay siyaasadeyn maaha wuu socday hadda jaadkan etoobiya ka imaanaya wuu socday waa la keenayay kaas marka wax in kii kenya ka imaanaya inuu yimaado waxay u baahan tahay inta laga fadhiisto laga wada hadlo lagu heshiiyo specifically in looga wada hadlo ayay u baahan tahay marka taas iyadoon la go-aamin oo go-aan laga gaarin inay diyaarado khaasa ay yidhahdaan anakaa qaadayna waan geynaynaa taasi sax maaha lamana heli kara cid yeeli kartaan somalia wax uga maahane waddan aan maxaa la yidhahdaa looga wada hadlin waxyaabo aan horay aan u soconin iyadoon laga wada hadlin oo laga heshiinin yaan iska geynaynaa waddan yeeli lahaa ma jiro anaguna ma yeeli karin ina diyaarado si iyadoon go-aan laga qaadan oon laga wada fadhiisan inay si ayaka goonidooda u ah khaasa inay yidhahdaan waa geynaynaa waxay kutusay waxaan rabaa inaysan aaminsaneyn ba waddanka inuu dowlad leeyahay ba inaysan aaminsaneyn bay kutusaysaa marka waxaasan ma yeeli karin anagu marka hadda maxaad uga jawaabaysaa hadda ana ilaa hadda waxa hadda jawaabaho naga go-aan ma jirto maadaama laakiinse waanu ka fiirsanaynaa haddii laa yidhaahdo waxaan su dayaynaa in lagala hadlo la ogaado bal sababta ay u joojiyeen maxay tahay in la ogaado haddii ay tahay arrintaas jaadkana kolba waxay la tahay dowladda soomaaliya idaa markaas go-aan arrintan arrintan maxaali u qalmo ama arrintan muhiim waa iyadaa kasoo ka qaadan doonta haddii lahayd lakiinse hadda specifically wax go-aana noo go-aansa ma jir maadaama aysan waxaan wax hore loola socda baysan hayn waxaan rabnaa inaan ogaano sababaha ka dambeeya iyo bayska leeda markaasaan ka qaadan doonaa haddii laha yidhaahdo go-aanka u qalma oo saxda adinka marka ma maamuli kartaan diyaaradaha ama hawada soomaaliya diyaaradaha soo galaya awood ma u leedihin inaad kenya u diidaan wa waa u leenahay soomaaliya ayadaad maamusha diyaaradaha hawadooda maraya dhammaantood ayada ayadaa maamusha diyaalad aanaan u ogolaana hawada soomaaliya ma soo geli karto kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo u warramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan